fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominaya guddoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay warbixin ku saabsan xisaab xidhadii miisaaniyadda dowladda ee labada kun iyo lix iyo tobanka ay ka dhegaysteen guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golahaasi xildhibaan naasir cali shire waxaanu guddoomiyaha guddidaasi dabagalka iyo ilaalinta hantida qaran mudanayaasha golahaasi uu faahfaahin ka siiyey xisaab xidhadaasi labada kun iyo lix iyo tobanka iyo qaabka ay ku yimaadeen golahaasi wakiilada somalilan waxaana hadaladii xildhibaankaasi ka mid ahaa marka hore warbixin yaroo guud akhriskii aan ku samaynay buugga oo ah qaabkii loo soo dhigay loo soo qoray baan doona marka hore in yaroo tafaasiila inaan ka bixiyo mudanayaal xisaab xidhka sanadka marka aad aad u dhigato qoraalka uu soo diyaariyey hantidhowraha guud ee qaranka ayaad ku arkaysaa ku talagalka dakhliga miisaaniyadda ee dowla dhexe ee jamhuuriyadda somalilan ay ahayd lacag dhan hal trilyan laba boqol iyo siddeed toban bilyan lacagtaas waxaa ka soo xarooday oo ku cad sida miisaaniyadda ku qoran hal trilyan boqol iyo lix iyo toddobaatan milyan lacagtaas ku talagalkii waxay ka yaraatay oo dakhligaasi soo xaroon waayey koob iyo afartan bilyan lacag ah dhinaca kale markaad eegto xagga kharashaadka kharashaadka la qoondeeyey ila miisaanad waxay ahayd kharash iyo dakhli isudoo la tira bahayd kharashka la qoondeeyey wuxuu ahaa hal trilyan iyo laba boqol iyo siddeed iyo toban bilyan hase yeeshee kharashaadkii ay haydaha dowladdu ay galeen laba kun lix iyo tobankii waxa uu noqday hal trilyan iyo laba boqol iyo hal bilyan taasoo macnaheedu ay tahay inay ka yaraatay kharashkii ay ka yareeyeen intii loogu talagalay oo noqotay lix iyo toban bilyan halka waxaa markaa kaaga muuqanaya difisidkii ku dhacay dakhliga inay ka geyngareen ama ay ka heleen lacag kharashkaoo ka yaraaday gebagabadii fadhigaasina guddoomiyaha golahaasi wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha ku wargeliyay inay fadhi dambe iskugu iman doonaan maalinta sabtida ah haddii eebba idmo